madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa maanta aqalka martida ka daafuray shirweynaha ee sanadlahii ee guddiga sare ee macadka tobabarka garsoorka dalka shirka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan hay-adaha garsoorka dalka ee heer federaal maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo maanta daafuray shirka ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda uu leeyahay garsoorka dalka iyo sidii loo horumarin lahaa adeegyada garsoorka dalka waxaan aada ugu faraxsanahay shir looga hadlaya garsoorka soomaaliya inuu maanta kismaayo lagu martigeliyey oo caasimadda kumeel gaarka jubbaland aada baan ugu faraxsanahay waanaan uga mahad celinayaa intii gogosha dhigtay iyo intii soo ajiibtayba intaa marka laga soo tago xaqiiq ahaan garsoorku waa xubinta ugu muhiimsan ee dowladnimada soomaaliya maanta ay u baahan tahay waxaad se moodaa xogaa iska indhatir badan oo garsoorka ah inuu dowladnimada soomaaliya wax badan uu ka maqan yahay marka garsoorka laga hadlayo haddii garsoor iyo cadaalad la waayo dowladnimadu ma jiraysa way macnaheedu waxaad ogtihiin instituushanada dowladnimo waa saddex waa fulin iyo xeerdejin iyo garsoor soo saddexdaa ma ah dowladnimada soomaaliya garsoorku wuxuu la mid yahay fulinta iyo baarlamaanka sharcidej hala is hala geeyo maqaamka iyo mansilada uu leeyahay waan sheekaysanay xalay labada guddoomiye xeerlaaliyaha iyo guddoomiyaha labadaba waxaan ku talin lahaa shacabka dhegeysanaya iyo xukuumadda soomaaliya labadeeda heer ba aan odhan lahaa garsoorku sida uu maanta yahay ha laga daayo oo garsoorka intaan awood u yeelno markaasaa waxaan helaynaa dadku markay ogaadaan cadaaladda inay helayaan yaa waxay helayaan markaa inay gaadhaan waxa ay doonayaan inay gaari karaan waxa ugu badan ee garsoor maanta soomaaliya oo ka shaqeeya waa dhul garsoorka maanta ugu badan soomaaliya dhul la ysku haysto ka shaqeeya anu ma aqaano daxamar waxa ka bedelan iyo steedyada kale laakiin markaan jubbaland ka hadlayo kiisaska ugu badan ee horyaalla dhul baa ka mida dacwadaha kale qaarkoodna matalan dee waxaa iman qisaas baa imanaysa oo hadda xilliga aan ku jiro dilku weliba hadda maalmahan de waad ogtihiin oo falal aada u inkaaran baa ka dhaca soomaaliya gaar ahaan hadda muqdisho bishii u dambeysay islaantiisuu gubay caruurtiisuu laayey kanuu waxaan ku sameeyey walaalkiibuu dilay hebel baa la gowracay waxyaalo aada u dhib badan maxay u baahan tahay markaa qisaasta markuu ilaahay soo dejinaya ee xuduudda xadul qisaas laga hadlayo mararka qaar ilaahay wuxuu leeyahay walaka fil qisaas xayaat ya ulil albaab soo maa yacni ma dil qof la dilay reebel waxay odhan jirta soomaalidu reebel laba qof kama baxdo yacni hebel baaba dhintaye in mid kale la dilo maxaaba diyadu markaa waxay u tahay waxa ugu fudud qofkaana diyadii maxay noqotay soomaalidu way naqaanaa xeerkan ku dhaqmi jirnay reebel mag baa ka dhaxaysa soo maa hadda qabaailaad arkaysaa shiraya waxaa laga wada hadlaya qabailadaas waxaa ugu badan magti baa lagu kala tegay soomaaliya inta garsoorkeedu gacan bidixaynta uu ku jiro ee indhaha laga qarsanayo ee qabiilka la isu daynayo ee qofka mas-uulkii uu ka cararayo xukunka isaga la jira inuu fuliyo wax badan oo dhibaato ah way soomaaliya shirkan ayaa waxaa intiisa badan looga hadlay sidii loo horumarin lahaa adeegyada garsoorka dalka loona tayeyn lahaa garsoorka dalka taas oo ay muhiimad gaar ah u leedahay bulshada soomaaliyeed